Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo Dib u Heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraweg ka daahfurtay nidaamka dhijitaalka ah ee dad dhigista midaysan waxaana furitaanka barnaamijka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maamulka degmada Baraawe xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Cabdulaahi Maxamuud iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka hadlay daahfurka barnaamijka runtii waa ku faraxsannahay in maanta halkan aan ka barnaamij ka daafurno wasaaradda arrimaha guduhu ay ka daafurto dad dhigista ama diiwaangelinta dadweynaha runtii barnaamijkaas degmadan muhiim u yahay in la ogaado diiwaangelinta dadku tirakoobkiisa la ogaado dadka dhintay la ogaado dadka dhashay runtii aad iyo aaday muhiim u tahay waana soo dhaweynaynaa ka degmo ahaan waana la shaqaynaynaa haddii ilaahay qadaro sidaa ogtihiin waxaa jiri jiray wax la yidhahdo dhalashadii sugnaanta haddii hadda maanta aad u baahato simkaar aad meel tagto waxaad u baahan tahay edhikaar ken baa lagu leeyahay marka hore edhikaar daaweyso waxaa lagu leeyahay dhalashadii sugnaanta ma haystaa baasboor markaad samaysanaysid markaad bangi salaamaba furanaysid marka waxaa noo jiri jiray wax la yidhahdo dhalashadii sugnaanta noo jiri jiray hadda waxaa kusoo kor waxaa kusoo kordhay hadda dhimashada iyo iyo dhalashada dhimashada dhalashada noo soo ziyaadada dhimashadana waxay faa'iido u leedahay matalan qof baa dhimanaya dhaxalkiisii baa la rabaa in yani bangiga bangiga lacag ugu jirtaa bangiga markaad dhehaysa aabbahay waa dhintay lacagtiisaan rabaa markaad dhehaysa waa inaad caddaysaa aabbaha inuu dhintay caddaymo inaad geysid waaye yani maahan nabadoon sanbuuroo yaqaanay iyo ninka la deeqaa garanay maaha documentiga laga rabaa wadanka hadda wuxuu gudbayaa system aniga de geeleyaan iskanahay mogtahay waxaa weeye waxaan inta markaa meesha joogtaa garanaysa qofka ninkaas waa tegey waagaas bangi wax ma oolin hadda mogtahay systemaa la galay bangiga waxyaalo nidaamka adduunka ka jira ayaa la aadaya hadda maadaama taas timid marka qofkan markuu dhalanayo taariikhdiisii dhalashadiisa la helo dhimashadiisana la helo dhalashadiisa marka barnaamijka saasuu ku qotoma guud ahaan faa'iidadiisana intaas faa'iidada kale uu leeyahay waxay tahay soomaaliya hadda systemka ka jira waxa weeyaan hadda dhalashadii sugnaanta aa goosato warqadii ama ay kaa gubto ama ay kaa lunto berri waxaad u baahan tahay haddana daata ma jirto berri waxaad u baahan tahay haddana mar labaad inaad goosato baasaboorka haddana hadda hadduu iga dhaco waxa weeyaan waxaan u baahanahay baasaboor barti inaan kasoo bilaabo haddana shay wal barti laga soo bilaabaya saas daraaddeed marka barnaamijkan documentary waaye documenti waaye daata waaye waa raagaysa meel walba aad joogto dibad joog ama dalka joog waad haysanaysaa waxa weeyaan mar haddii oo idhiyaaga oo ku galo barnaamijka oo ku galo aad qaadato mar aad isdiiwaan gelisid kaarkaagana qaadatid kulley waddamada dariska waa loogu dhaqmaa anigu unbaa dee maarata cashwaa iska ah oo iska socona mooyaane hadda kenya markaad tagta waa waa ogtihiin naati kabandha lagu leeyahay markiiba kabandhahaga awe kabandhaha la isweydiiyo uu la mid yahay kabandhahaga markii la helo jiibka ku jira markii la geliyo waxaa soo baxaya macluumaadkaaga dhan meeshaa ku dhalatay shaqooyinkaaga nidaamkaaga qorshahaaga dhan qof la yaqaana taa marka barnaamijyadan oo damaanada oo faraha badan odayaasha lagu dhibayana way sii yaraan doonaan markaas marka insha allahu tacaala barnaamijkaas aa noo socday oo wasaaraddu ay noo keentay barnaamijkaasna haddii ilaah yidhaahdo daafurkiisaan u fadhinaa ilahay inkiis barnaamijkaasaan noo furan wixii had ka dambeeya haddii ilaah yidhahdo